جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بأمجادي يا نصر أجدادي عوتي بأمجادي
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga alandalus qodobada aad ku maqli doontaanna warkeena subax waxaa ka mid ah dowladda xabashida ethoobiya ayaa shaacisay inay isku diyaarinayso la wareegitaanka dekadda casab iyadoona eritariya ay jawaab degdeg ah ka bixisay saraakiil ka socda milatariga dowladda ridada masar ayaa gaaray magaalooyinka muqdisho iyo jowhar si ay uga qayb noqdaan ciidamada kufaarta afrikaanta idaacadda islaamiga landalus ayaa xarun cusub ka hirgelisay degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose maleeshiyaad murtadiin ah oo mushaar la-aan ka gadooday ayaa xirtay laamiga dheer ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari munaasabad lagu saguutinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayle ee wilaayada islaamiga hiiraan maamulka islaamiga degmada buulafulay ee wilaayada bay ayaa duura sharci ah u qabtay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha jiido oo ka mid ah beelaha dega degmadaas wilaayada islaamiga mudug ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa duura sharci ah usoo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaado ah taariikhduna ay tahay tobanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol toddobayo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dowladda xabashida ethoobiya ayaa shaacisay inay isku diyaarinayso la wareegidda dekadda casab iyadoona eritariya ay jawaab deg deg ah ka bixisay sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo nuur cali warsame abushayba jenaraal etashome gemajo oo xiriirka dibadda iyo isku xirka militariga u qaabilsan waxa loogu yeero ciidamada badda etoobiya ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada xabashadu u diyaargaroobeen siday dib gacanta etoobiya ugu soo celin lahaayeenna dekad uu sheegay in iyagu ay lahaayeen oo si qalad ah loogu wareejiyey dalka eritareya jenaraal toshome gemajo oo waraysi siiyey warbaahinta etoobiya ayaa si cad u sheegay in ciidamada xabashada etoobiya la diyaariyey islamarkaana ay u socdaan inay soo celiyaan dekadda casab ee ku taalla koonfur bari ee dalka eritareya qodobo uu soo bandhigay sarkaalkani ayuu ku sheegay in ay muujinayaan in etoobiya xaqay u leedahay badda cas waxaanu hadalladiisii ka mid ahaa sida aad og tihiin etoobiya waxay ka mid ahayd dalalka badda cas ku teedsan badda cas annaga ayaa leh casabna waxay ahayd ismaamul gooni ah oo aan ka tirsanayn eritareya tashome oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale yidhi badda si qalad ah ayaa loo bixiyey haddii la bixinayo lafteeda waxaa awood u lahayd oo keliya dowlad uu shacabku soo doortay oo sharci ah hadda waxaa bixisay dowlad kumeel gaar ah oo afgemi ku qabsatay dalka oo aan sharci ahayn sidaas daraaddeed waxba kama jiraan go'aankii lagu bixiyey badda cas waa casabe የባህር በር የምንጠይቀው ቀጥዬ በምገልጻቸው አራት በጣም ጀስቲፋያብል በሆኑ ጉዳዮች ምክንያት ነው። የመጀመሪያው ከዚህ ባህር ጋር የታሪክ ትስስር አለን። የታሪክ ትስስር አለን ስንል ይሄ ባህር እኛ ጋር ነበረ። ይሄ ባህር አሰብ ነው የነበረው። አሰብ ደግሞ እንደምታውቁት ራስ ገዝ ነው የነበረውና sarkaalkan ayaa sidoo kale daboolka ka qaaday inay dardargelinta arrinta badda cas iyo dekedda casab ay kala shaqaynayaan kuna dhiirigelinayaan waddamo kale oo uu sheegay inay saaxiibo yihiin balse magacyadooda aanu carbaabin kuwaasi oo nagu canaantay ayuu yidhi gaabis xaggayaga ah eritareya oo isla markiiba ka jawaabtay ayaa hadalka sarkaalkan etoobiyaanka ah ku tilmaantay inuu yahay iclaamin dagaal iyo bilowga qalalaase uu geli doono gobolka geeska afrika islamarkaana ay u aragto weerar iyo dagaal toos ah oo uga yimid etoobiya waxay eritrea xustay inaanay dhayalsan doonin hadalka ka soo yeeray major genaraal tejome gemaju iyo duulaanka uu sheegay inay kula wareegi doonaan dekedda casab ayna u aragto dagaal toos ah oo dalkooda lagu soo qaaday xukuumadda abiy axmed waxay samaynaysaa dacaayido been abuur ah waxay dacwado u gudbinaysaa qaramada midoobay iyo warbaahinta dowladda sida ay marmarsiyo ugu hesho duulaan ay damacsan tahay inay ku soo qaado eritereya ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda eritereya eritereya waxay sheegtay in dagaalka ay iclaamisay etoobiya uu ku wajahan yahay dekedda casab ayna qayb ka tahay dabadana ka soo riixayso dowladda isutaga imaaraadka carabta waxaanay xustay in tallaabadan ay horseedi doonto dagaal weyn oo ka qarxa gobolka geeska afrika kaasoo geysan doona khasaa'ir baaxad leh mahadsanid abuushayba saraakiil ka socda milatariga dowladda eridada masar ayaa gaaray magaalooyinka muqdisho iyo jowhar si ay qeyb uga noqdaan ciidamada kufaarta afrikaanta marwaan maxamed ayaa ka waramaya xukuumadda ridada masar ayaa bilowday fulinta qorshaha ay kumanaan ka tirsan ciidamadeeda ugu soo biirinayso duulaanka saliibiga ah ee kufaarta afrikaanta ah ku soo qaadeen dalka soomaaliya saraakiil salsalo oo ka tirsan taliska ciidamada masar ayaa soo gaaray xerada xalana ee magaalada muqdisho kadibna waxay u gudbeen dhanka gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo la filayo in la dejiyo war qoraal ah oo ka soo baxay taliska kufaarta afrikaanta ee loo yaqaan a u esoma ayaa luu sheegay in madaxa kufaartu uu xerada xalna ku soo dhoweeyey wafdi ka socday militariga masar ah kaasi oo ka kooban ilaa lix iyo toban sargaal imaashayaha saraakiishan ayaa lagu sheegay inay sii diyaarinayaan saldhigyada la dejinayo ciidamada masaarida iyo in loo korgolo arrimaha amniga taliyaha ciidamada saliibiyiinta burinta ayaa saldhig ku yaal garoonka diyaaradaha jowhar geeyey wafdiga saraakiisha masar uu hogaaminayay jenaraal islaam ridwaan oo la filayo inuu hogaamiyo ciidamada murtadiinta masar in ciidamada masar lagu bedelo kuwa burinta ee ku sugan shabeellaha dhexe waxay ka dhigan tahay in kooxda ridada soomaaliya iyo xukuumadda masar ay labaduba ka baaqsadeen wax kasta oo ka carhaysiin kara xabashada etoobiya sababtoo ah waxaa laga fogeeyey dhammaan saldhigyada ciidamada etoobiya ay ku leeyihiin soomaaliya ciidamada ridada masar ayaa taariikh soo jirina u leh inay ku jabaan duulaanada ay ku qaadaan dalalka dibadda waxaana ugu dambeeyey duulaanka ay ku qaadeen muslimiinta maali iyagoo qayb ka ahaa howlgalka qaramada midoobe sidoo kale sagaashameeyadii ayay ku jabeen duulaankii maraykanka iyo xulafadiisa ku soo qaadeen soomaaliya mahadsanid walaalka idaacadda islaamiga alandalus ayaa xarun cusub ka hirgelisay degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sida warbixinta warkan ugu faahfaahinayo ilyaas cabdulaahi
waa safar saacado badan qaatay oo ujeedkiisu ahaa soo daahqaadidda xarunta labiyo tobanaad ee idaacadda islaamiga ah ee andalus xagar mid ka mid ah degmooyinka ugu muhiimsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuna nool yihiin bulsho badan oo baahi gaar ah u qabtay helitaanka xogo xaqiiqada ku salaysan oo ay degdegsiimadu ku laran tahay si dadkeenna aysan ugu dhicin dabinnada cadowga marka laga hadlayo werinta akhbaaraadka una gaarsiinna dacwad nadiif ah wakhti kadib warbaahinta islaamiga ah waxay maanta gaartay degmada xagar innagoo ugu talagalnay bulshada halkan iyo hareeraheeda ku sugan in ay la socdaan xaqiiqada wararka islamarkaana jiilka soo kobcaya ay ugu hana qaadaan dhegaysiga duruusta sharciga iyo dardaarannada qayimka ah wixii hadda ka dambeeya waa kuwo si toos ah u heli doona tabinnada weerarada tooska ah ee lagu qaado xeryaha cadowga duulaanka ku soo qaaday dalkan iyo murtadiinta kabaqaadka u ah iyagoo dhegtooda uga dhargi doona nuxurka wararka iyo dhacdooyinka ku habboon in aan u gudbinno bulshadeenna kadib furitaanka idaacadda andalus degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah jubbada hoose waxaan kulamo gaar ah iyo kuwo furanba la yeelanay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka xooraansi iyo xog ururin kadibna waxaa inoo soo baxday in shacabka xagar iyo maamulkooda ay yihiin kuwo si aad ah ugu faraxsan socaga dhigashada andalus iyo in markan qabarku uu yimid qolalkooda oo ay ku dhegaysan karaan moobiladooda gacanta makrofonkuna waa markhaatiga xogteenna oo waa kuwan qaar ka mid ah tobaniya dad ah oo isugu yimid gorfeen ay ku samaynayaan tallaabadan ay ku tallaabsatay magaaladooda iyagoo ugu dambayn dhiibtay aragtiyadooda ku aadan iyo waxa ay tahay filashada xigta haddii ay mar andalus socaga dhigatay degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose
bishaaro bishaaro dhammaan muslimiinta walaayada islaamka hoos nool waxaan ugu bishaaraynayaa annagu waxaan helnay bishaaro aad iyo aad u weyn idaacad waxaan helnay la yidhahda al andalus oo uu murtad xukumaynin oo uu gaal xukumaynin oo maraykan uusan xukumaynin oo ay muslimiinta u madax bannaan yihiin waa bishaaro bishaaro bishaaro waa markii koowaad ee aan helna xaquuq aad iyo aad u qiimo badan oo degmada xagar aad iyo aad looga faraxsan yahay in badanna laga codsanayay taasi waa mahad ilaahay subxaana wa tacaala aan u celinayna anigoo magacaygu yahay bid cabdi maxamed oo ku nool degmada xagar ku soo dhoweynaaya adeecada andalus maasha allah ilaahay mahaddiisa weeye waa adeeca ingiriis sawaaxili etoobiya yuhuud midna aan u shaqayno dowladda islaamiga ay leedahay oona u madax binaan oo adeeca soomaaliyeed oo weyn ah waana idinku mahad celinaya mahadda ilaahay ka soko mahad celinaya raggii noo soo idmi oo noo keeni oo amiir u yahay abu cubeeda mahadda ilaahay bay u sugnaatay dadkii noo soo abaabulay dhallinyarada anigoo lidhaha maxamed cabdi weli insha allah waan soo dhoweyneynaa cadaacadda alandulus waxaan ku soo dhoweyneynaa anagoo joogo degmada ay dhahaan xagar annagoo wakhti badan u qabnay baahi adeecadeed oo haddana adeecadda mid naqwi lagu sheega ay ahayn mid maadiyan oo quraan ah maxaan rabaa qur-aanka maaragtahay xadiisyada tafsiirka wax walba laga dhegeysto oon lagu sheegaynin hoog iyo ba iyo maaragta waxyaabaha qaaroo kahodoo idaacadaha kale laga sheegay aan laga sheegin oo maaragta ay tahay adeecadda adeecad islaam ah haddii alla idmo waan ku soo dhoweyneynaa degmada xagar wakhti badanaa codsanay alxamdulilaahi rabbilcaalamiina wax walbana wakhtigu ilaahay saamihiisa soo qaada unbay noo imaadaan way ku mahadsan yihiin waxaan u sheegayaa culummada oday dhaqameedda dhallinyarada haweenka ilmaha nooc walbo yihiin meel walbay joogaan waxaad ugu soo dhoweynaysaan gacmo furan arrintaa ayadaana waxaa ku kollaytaba hadduu alla idmo ku jabi doono oo haddii maanta ay sheegato degmada xagar adeecad inaa laga fuuray gaalada noo jirtay afartan iyo laba kilomitir sida ay caadadu ahayd marka meel cusub ay gaartay idaacadda andalus waxaa bulshada durbadiiba u bilowday nashaadaad iyo in ay u kala baratamaan ka jawaabidda su'aalaha tartankii ugu horreeyey ee ay qabatay idaacaddu weliba goob fagaaro ah waxayna weydiimuhu ku dul wareeganayeen jadwalka idaacadda iyo xilliyada la baahin doona duruusta wararka iyo barnaamijta si aynu u ogaanno heerka la jaanqaad ee ay shacabku la jaanqaadayaan idaacadda oo ku cusub dhulkooda
jadwalka idaacadda ilaa shalay waan dhegaysanaynay ilaa maanta waan dhegaysanaynay maxaa la baahin doonaa duruusta la baahin doono wakhtiga ay soo gelayaan wararka la baahin doono barnaamijyada idaacaddu goormay soo gashaa goormay ka baxaysaa kitaabkaasi goormuu soo gelayaa goormuu lagu soo celinayaa intaa bes ayaa la isweydiinaya ninkii ka jawaabana abaalmarin buu helaya
waan isla maqlaynaa kitaabka la yidhaahdo riyaadu saalixiin wakhtiga la baahinaya ee idaacadda ay sheegtay inuu leeyahay yaa sheegi karo su-aashiisaa laska rabaa insha allah hal saac iyo bar ayaa la baahin doonaa insha allah kitaabka riyaadu saalixiin masaxbaa mas waa khalad waan celinaynaa insha allah
jawaabtaasi waa jawaab sax ah riyaadu saalixiin
allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
allah idankii dharaar dambe oo dhagaxirnaan ah inaysan kuwaa beriisan ayay rajeynayaan shacabka reer xagar iyagoona markan guntida dhiishay isaga dhigaya sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen magaalooyinka kale marka laga hadlayo tartanka ramadaanka iyo kaalintooda jihaadka bariga afrika ayna noqdaan kuwo si isdabajoog ah uga muuqda warbaahinta islaamiga ah
maleeshiyaad murtadiin ah oo mushaarla-aan ka gadooday ayaa xirtay laamiga dheer ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari cabdiqaani moxamed ayaa sii ambaqaadayaa xilli toddobaadyadii u dambeeyey ay soo baxayeen cabashooyin ka imaanaya maleeshiyaadka murtad saciid deni ee ku sugan gobolka bari ayaa mar kale lasoo warinaya gadood ciidan oo ka dhacay magaalada boosaaso wararka laga helayo magaalada boosaaso ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa loogu yeero daraawiishta ah oo ka gadoodsan mushaar la-aan ay shalay xirteen laamiga dheer ee magaalada iyagoo halkaasi ka samaystay isbaarooyin waxayna baarayeen gaadiidka ka imaanaya dhanka dekada dhanka kale maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada xarardheere ee gobolka mudug ayaa dhankooda ka cabanaya xuquuq la-aan iyo in kooxda riddada ay uga baxday ballamo ay horey uga qaaday ma ahan markii ugu horreysay ee maleeshiyaadka riddadu ay sameeyaan gadood noocan oo kale ah balse maamulada ashhadalla dirirka ayaa ku sifoobay inay mar walba maleeshiyaadkooda kaga tagaan meel cidlo ah kadib markii ay danahooda ka gaaraan munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaanka mukayla ee wilaayada islaamiga hiiraan waa kan casaam carafaad oo warbixinta warkaas inoo faahfaahinaya munaasabadanna waxayd mid lagu maamuusayay sagaal arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday xarunta madarasada khaalid bin welid ee deegaanka mukayle wilaayada hiiraan waxaana munaasabada ka soo qayb galay martii sharaf kala duwan dafcada koowaad ee ka qalinjabisay madarasada khaalid bin welid oo iskugu jira wiilal iyo gabdho ayaa goobta xafladda ku soo bandhigay bandhig cilmeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب نرحب الحاضرين والمشاركين في هذه المدرسة الاختتام دفعة الأولى لمدرسة خالد بن وليد رضي الله عنه ونحن أبنائكم في مدرسة خالد بن وليد رضي الله عنه وكما تعلمون فإن تحصيل العلم الشرعي وخاصة من القرآن الكريم يجتاز إلى بذل الجهد والتعب الجسم وعناء النفوس وتضحية كبيرة ما هي الطهارة؟ هي رفع الحدث وإزالة النجاسة ما هو الاستنجاء؟ تطهير سبيلين بالماء ماذا نقول قبل النوم بسمك اللهم أموت وأحيا الثاني ماذا نقول عند- بعد الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الثالث ماذا تقول لمن لبس ثوبا جديدا تبلي ويخلف الله تعالى البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا الرابع ماذا تقول عند دخول الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يقول راجعا برب السامعي محمد بن جازري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومغري القرآن مع محبه للنون عند سكون وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني الأول الإظهار قبل أعرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي macalinka madarasada barashada qur-aanka kariimka iyo culumta sharciga khaalid bin welid ee deegaanka mukayle oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyey maraaxish ay soo martay madarasada madrasada magaceeda waxaa la dhahaa khaalid bin weliid waxaa la aasaasay kun afar boqol afartan iyo saddexdii hadda way ku beegan tahay kun afar boqol afartan iyo todobadii waxaa ka qalin jibisay arday sagaal gaaraysa waa dafcadii koowaad allah ayaa ku mahad iskale ilaahay mahaddiisa ay ku dhammaysteen balse nuunka awoodayna iyo xiiladayna ma ah waxaa kaloo mahad iskale waalidiintii oo ardaydan kusoo dadaashay oo juhud badan soo bixiso macalin kaalmayniisa ayaa mahad iska leh waxaanu mahadcelinaa marka dadaalkoodii macnaha ay dheeraadka ay soo bixiyeen inay hore sii wadaan oo ay sii laba laabaan ay ka caajiseen madarasadan horta waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo taxfiidkiisa waxaa lagu bartaa culuumta sharciga oo sida axaadiista fiqiga iyo siirada waalidiinta ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka oo iyaguna munaasabada ka hadlay ayaa ka mahad celiyey macalimiinta madarasada juhdiga ubadkooda la geliyey maanta wax farxad weyn ayay noo tahay anigoo ka mid ah waalid waalidiinta ardayda ka mid ah waxay noo tahay farxad weyn ay noo tahay maxaa yeelay ubadkaan dhalnay qayb ka mid ah inay maanta qur'aankii ay ku tartamayiin ay dhammeeyeen iskuna jira wiilal iyo gibdho waa wax weyn oo ilaahay lagu maarat lagu mahadiy wa waxaan leennahay walaalayaal waxaana soo martay adduunyada intaan nooleen masana ardaydaaan ahaan jirnay ina dugsiyaalka qur'aanka gibdhaha loo diidi jiray bal iskaba dhaafa markay soo ag maraa tuuriyayana lala dhehi jiray maantana waxaa annagoo nool ilaahayna soo gaarsiiyey gibdhihii iyo wiilisha inay ku tartamayiin qur'aanka iyo culuumtiisa arintaas waa wax weyn oo ilaahay lagu mahadin wa waxaan leeyahay ardayda qaabka hadda ay qur-aanka u akhriyeen iyo nidaamka ay nagu soo dhoweeyeen aad baan ugu farxnay waxaan leeyahay waalidiinta meeshaan ka maqanne bal waxaa fiicnaad inay imaadaano oo maanta indhahooda iyo dhegahooda ay ku daawdaano insha allahu tacaala gabdhaha iyo wiilasha waxaan leeyahay qur-aanka siaad u akhriseen iyo axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam sii labalaabo maktabka dacwada huulaayada hiiraan ayaa ahmiyad gaara siiya tayeynta madaarista qur-aanka kariimka ku yaala degmooyinka deegaanada huulaayada hiiraan mahadsanid casaam maamulka islaamiga ee degmada buulafulay ee wilaayada bay ayaa duura sharci ah u qabtay waxgaradka iyo nabadoonada beesha jiida oo ka mid ah beelaha dega degmadaas bashiir muxudiin ayaa noo faahfaahinaya warbixintaas
waxay ahayd dowro sharci oo duruusteeda muhiim u ahayd odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha jiida oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayada islaamiga ah ee baay si gaara degmada buulafulay waxay socotay dowradan muddo toddoba maalmood oo xidhiidh ah taasoo xambaarsaneyd magaca sacad bin mucaad waxay muddadii ay dowrada socotay qaabka ugu wanaagsan uga faa'iidaysteen duruus sharci ah iyo casharo kale oo la xidhiidha talooyin la siinaya reer jiido ugu dambeynna waxaa soo idlaaday marxaladii loo qoondeeyey dowradan xafladii gunaanudka waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buulafulay taasoo ka dhacday deegaanka degfuuro hoos yimaada degmadani ugu horeyna qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer jiido ee ka qaybgalay dowradan ayaa soo bandhigay duruustii ay soo qaateen kadaa oo macnaa arbacuun oo afartana xadiid inaan lama beed aan ha akhrisi insha allaahu yaa ha jabni insha allah bismillaah can jundub ibnu cabdullaahi radiallaahu canhu qaala qaala rasuululahi sal allahu calayhi wasalama rasuul ilaahay gaamyidhi man qutila lam akiyow taxta raayata camiyatin raayad indhola'aanak lam akra'aasayow yadducuu oo yaswiinii casabiyatin qabiilnamo oo macnaa yad yaswiinii ow amas yansuru oo yasgaargaarnii casabiyatan qabiilnamo oo yad yasgaargaarnii faqidlatun jaahiliyatun macnaa yowaal oo jaahilnimo ka yowaylamihi wa can jubeer ibnu mudcim anna rasuululahi sal allahu calayhi wasalam qaala gaam yidhi laysa minaa nugu mid maag man dacaa lam akawiy ilaa casabiyatin qabiil macnaa yaswiy walaysa minaa nugu mid maag sidoo kale waxgaradka beesha jiido ee dowrada loogu qabtay deegaanka degfuur ayaa ka warbixiyey dowradan muddada ay socotay iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen ana oo ah shariif xasan yuusuf oo ha qaybgalnooti dooro sacad ibnu macaad uun ha qaybgalnooti goola tagnus haqowanna oo enyaa tuulo oo degfurya ra'shina degmeeta buulafalayle gobola keeka bayle ilaahay baa mahad isa leh mahad dhammaystirna ilaahay isa leh uma kadib walaayaati islaamley maxad isalih uma kadib al adanuus oo koobashta hol meelba quraamha akhrisaa idaacadaha bisaashta mijuuigaaminiya shariif ibraahin yaa kuaniya macnaa dooriya macnaa ha holma nooti dooreedii una halma nooti deegan eko oo madegta degfuureleya holma nooti deegan eegam ra'shiniyu degmeeta buulfalaya ra'shiniid macnaa oo gobol ka baayalek kolley insha allaahu ilaahaya maxad asalih un macnaa oo degfuur un oo duuraha holmanuuti ilaahayana kolmasibi yaa ilaahaya asa maxadlih macnaa uma bacdigiis olamaat nuka abaabultay oo deegaanag degfuurolnusawaytibi yaa maxad yaa asalih macnaa dooraadii ka bacdigam hafa'iidnaa kadaab oo macnaa الدرس المهم لعامة الأمة يا كذاب هي يعملنا حفيدني يا أخرسني كذاب هي بعديس أربعون حديثا في ذم التعصب القبلي يا يا كذاب سيا معنا يا أخرسني ثم مركز كبعد كل إن شاء الله مجاهدين هرك الله ول معنا أو دينة إسلام un oo usbuuc oo sagaal urug un ataa un bardhaanay un nuu haf'iidaanay culamaa'dii nus akhrisaatay ajar i xasanaad allaha jise ka bacde mujaahidiin jiniis horka allawul gaala alijowshe gaala alijowsh mujaahidiin horka allahawul waa mid ka mid ah silsiladaha dowraadka ee maamulka islaamiga ee degmada buulafulay uu qabanayo dhinacyada kala duwan ee bulshada iyo hormuudkooda si dhinac walba oo ka mid ah qeybaha dadka wax loogu siyaadiyo majaalkiisa mahadsanid abu ayman wilaayada islaamiga ee mudug ayaa sakada xoolaha nool ka qaybisay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas cabdiraxiin sheekh cali ayaa ka waramaya
waxaa si habsamilla uga soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah mudug qaybinta xoolaha sakada oo ay u istaageen mas-uuliyiinta maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga mudug waxaana la gaarsiiyey dad isugu jira faqare iyo masaakiin oo mutaystay in la siiyo xoolaha nool oo uu qaybinayo maktabka sakawaadka ee wilaayada mudug waxaa ka faa'iidaystay dadyow fara badan oo ka mid ah masaakiinta iyo fuqarada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga mudug dadka la siiyey waxay u mahadceliyeen mahadda alle kadib mas-uuliinta mujaahidiinta oo suuro geliyey in la siiyo dadka fuqarada iyo masaakiinta ku nool deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada mudug xoola u badan ari meydaan ku yaala duleedka degmada jowle waxaa soo xaadiray dad fara badan oo fuqare iyo masaakiin ah waxaana loo qeybiyey xoolaha sakada waxayna la hadleen idaacatul andalus iyagoo ku faraxsan xoolaha la siiyey anigoo ah warsame axmed waxaan maanta aan joognaa meel ay walaayadu ay xoolihii sakawaadka ay ku qaybinayso maktabka sakawaadka ay ku qaybinayaan marka ilaahay baa ku mahadsan si wanaagsan oo wanaag iyo sharaf iyo karaamo leh ayay ugu qaybanayaan xoolaha dadkii masaakiinta ahay aniga dadkii ka faa'iidaystay ayaan ka mid ahay waxaana helay shan neef oo ariya waana uga mahadnaqayaa dadka muslimiinta ee sekada soo dhiibana ilaahay khayr badan ha ugu bedelo meesha aan joognaahuna oo sakawaadka ay lagu qaybinayaana waa degmada jowlo ee walaayada islaamka ee mudug maanta eri sakaawaadka naloo qaybiyey mudug gaar ahaan degmada jowla eri fiicana helnay alxamdulilah ilaahay mahaddiis waaye walaalaha ilaahay ha u gargaaro cadow allah ka qabto waa liibaanay wixii xaqa u lahayn waa nala siiyey waxaan kaloo u ducooyahaa walaalaha laga soo qaaday mooradooda ka soo bixiyey waxaan leeyahay ilaahay beddelkooda oo ka khayr badan allah idiin soo geliy waxaa soo gaaray shan neef oo ari ah waxaa liigu siiyey jowle degmada jowle waxaana ka imaaday buri jiraqo inay qeybinayaan walaalaha muslimiinta arigii zakawaadka oo ilaahay subxaana wa tacaala oo ayaga maanta mas-uuliyaddooda ilaahay noo saaray ilaahay subxaana wa tacaala kor allaha ka dhigo mujaahidiinta ilaahay guula allaha siiyo gaalada allaha jibiyo intaas baan leeyahay waan ducaynayaa
meeshaan waxaan lagu qaybiyo xoolo sakawaad ah waxaa laysiiyey shan neef oo ari ah maasha allah ilaahay mujaahidiinta barakeeyo daadan ha jabiyo insha allah
xilligan oo kale waxaa laga qeybiyaa dhammaan deegaanada wilaayada islaamiga mudug xoolaha sakada iyadoo la siinayo dadka mudan in la siiyo
mahadsanid cabdiraxiin ugu dambayntiina maktabka dacwada wilaayada islaamiga bakool ayaa duura sharci ah usoo gebagebeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada xudur sida warbixinta warkan ugu faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan dowradan oo socotay muddo shan iyo toban maalin ah waxay ka socotay deegaanka busley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool waxaana ka faa'iidaystay dad kor u dhaafaya konton ruux oo isugu jiray rag iyo dumar waxaa dowradan lagu qaatay kitaabo kala duwan oo sharci ah islamarkaana ay wax badan ka faa'iidaysteen dadkii dowrada loo qabtay munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay dowradanna lagu soo xirayay oo ka dhacday gudaha deegaanka busley waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin culummo waxgarad ganacsato iyo marti sharaf kala duwan shiiqaadanyare oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee bakool dhanka kalena ka mid ahaa culummadii dowladda bixinaysay ayaa ugu horreyn munaasabadda ka jeediyey kelimad tawciye ah oo dardaaran u badan walaalayaalow diinkaan ilaahay faa'iidaysinen owlaadeen aan faa'iidaynen owlaadeen dad akhyaardheer naqden mayweeli adi mas-uulku ee mas-uulnimaanijayme waa lan walli weydiyaw eme walliki su'aale qiyaame waa laka su'aale owlaadata iyo data qiyaame laka warsade may hoole nindirwayti lanka su'aalaw male may adduunye may waa ankasbadu waayin lanka su'aalaw male laakiin diinka ilaahay bartay hagaajiday humaanta ku reebtay wanaaga ka toosiday diinka ilaahay indirtay ilaahay wala kiinsii aniada diinka tarbiyaytu nicmo owlaado nicmadaas meel ilaahay inka talagalay hal maryood intaasaa ka koobe wajazaakum allahu khayran mid ka mid a odayaasha deegaanka oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in dowladda wax badan ay ka faa'iidaysteen askarka faa'iido badanaa kula kulugni deegaanka warta busleyl raw deegaanka dabadaba iyo garisfiinanika taalla ilaa hudur hooseedas yaa deegaanka i maysin sheegane muddo tumo iyoonay shan maalmooda yaa asharkan dareeri tan kaleete dad u mayan fadheedayay asharkaas konton iyo odhisay adadiraw casharkaas faa'iido badan oo waanan goobnoo eleeytay waana lankii akhriisidile idan dareemow yakula kulan qaar ka mida ardaydii nasiibka u yeelatay dowradan ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen من ربك ربك ما إيه ربي الله عز وجل سؤال من نبيك جواب نبي محمد صلى الله عليه وسلم سؤال ما دينك جواب ديني الإسلام سؤال لماذا خلقنا الله تعالى جواب لتوحيده وعبادته وحده سؤال بما عرفت الله جواب بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر ماذا نقول مايكا غوران قبل النوم اندرميدي كور مايكا غوران جواب باسمك اللهم أموت وأحيا ياك غوران واي باسمك إذنك يا اللهم إلهي أموت كدمدان وأحيا وأنا كنولدان سؤال ماذا نقول مايكا غوران بعد الاستيقاظ من النوم hindurmeedi miduun ha ku buraaragna baadije mayka goolan jawaabtu waliwa alxamdu lilaahi aladii axyaanaa bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur waxay dowradan qayb ka tahay dowraad taxana ah oo si xawli ah kaga soconaya deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga magaalooyinka xudur iyo waajid ee wilaayada bakool waxaana dowradan ka faa'iidaystay boqolaal dadweyne ah kuwaasoo nasiib u yeeshay in dacwada la gaarsiiyo mahadsanid abu xasaan warbixinta warkiisane waxay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligaana waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh